الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا فصل في اختيار العلم والأستاذ والشريك والثبات عليه وحفصل يهي في اختيار العلم علمك دور الشديسي oo cilmigii waa badan yahay ama culumtii way badantahay waanay kala ahamsan yihiin oy kala mudan yihiin bal markaa doorashadii cilmiga kolba la bilaabanayo la dooranayay walustaadi waa sheekhii uu ruuxuu wax ka aqrisanayay isaguna dee marka ay sheekhyadii tacadudaan doorashadii xaggaa bal la dooranayay washariiki ruuxii rafiiqa ahaa kollay daalib cilmi cid rafiiqiisa ah ay wax wadaagsadaan wada raacdaan ee say dee caadaduba ahayd lagama maarmayo ee haddaba kii shariiga ahaa ee ruuxan rafiiqu kula noqonayay dee tacliimtan mudaakarada iyo muraajacadii iyo wada raacashadiiyo taas balkaa isna doorashadeedii uu isaguna dee ruux kastaaba uma suubado in lala rafiiqo lala saaxiibo shariig umuurahan lagula noqdo markaa bal isna doorashadii kaasna la dooranayay waa ujeeddadu sifaadka uu leeyahay cilmiga keebaa la horreysiinayaa sheekhada macnaha bal kuwa iyagana dee la siinaya mudnaanta ee sifaadka ay leeyihiin lagu dooranayo dadkii kale lagaga dooranayo shariigga isna sifaadkiisa fiicfiican ee la doonayo inuu kuba sifoobo iyo sifaadka iyo nabadmuumka ah ee ruuxii ku sifoobay ay tahay ruuxu inuu ka dheeraado aanu laba saaxiibin waxna aanu la wadaagsan bal umuuraha caynkaasuu fasalkani uu yaal iyo wathabaati caleyhi sugnaanshihii hadday tahay cilmigii hadday tahay hadday tahay sheekhii oo kale iyo dee haddaa waa sabir iyo mudda loo baahan yahay sugnaanshihii jaanibkaa lagu sugnaanayay ee ruuxu ruux kolba dee arrintiisuba ay tahay uun xiise intuu sheekhanaya ama la joogo ka tegayo mid kale u tegayo mid kale u tegi ama fannigan ama kitaabkan uu bilowday isagoon dhammaysan mid kale u boodayo haddana mid kale oo kale arrintu inaanay noqon ee sugnaashihii bal umuuraha caynkaasa lagu sugnaado umuurahaasbu ayuu fasalkan u yaala yanbagii waxa habboon lidaalib alcilmi cilmiga kii dalbayay waxaa isagii la gudboon oo u habboon an yakhtaara inuu doorto min kulli cilmin cilmi kastaba axsanahu culumtii hadday badan tahay oo waxa weeyaan dhib shaksigu aanu intuu nooliyay dhammaysan karahayn haddana bal waa kuwa ugu ahamsan ee u mudan cilmigii inuu kaba doorto imaa kii kaba mida yaxtaaju uu u baahan yahay ilayhi isaga xaggii fii amri diinihi diintiisa amarkeeda uu u baahan yahay fi lxaali waqtigaas oo waxyaalaha dee cilmiga uu waqtiga la joogo ama axwaasha dhammaanteed uu u baahanaye baahidiisa oo xaggaa isagu uga baahanayo umuurta diintiisa uguma baahanaya kuwa inuu horreysiiyo barashadii oo uu doorto shaarixa halkan wuxuu yidhaha kitaabka sharxay ay alcilmu bilfuruudi alatii tufradu calayhi fi lxaal bal fi jamiici alaxwaal oo markay cilmi noqoto ka soo qaad salaad barashadeed iyo soom iyo zake iyo barashadood iyo walow culum dee diintiisii ugu baahan yahay uu tahay haddana doorashadiiyo horreysiinta oo kale salaadii ruux kastaba laasim bay ku tahay sakadii iyo dee xajkii iyo ruux isagu karaya oo qaadira ayuunbay waajib kuba noqonaysaa markaa midna imikuu u baahan yahay midna waa wax la arko haddaanu isaga shardigii laga helin oo shuruuddii ruux buuxsaday waxaan inku waajibin laa aanay ahayn wax ma-aal dambe unu u baahan yahay bal haddaan fardu kifaaye aan iskaba dayno marka taas oo kale wixii uu had iyo goor u baahnaa ayuu horta macrifadeeda iyo aqoonteeda ka horreysiinayaa wixii uu dhici karto inuu mar dambe iyo ma-aal uba baahanaya waana cibaaradiisu ta ay tahay mimaa yaxtaaju ileyhi wuxuu u baahan yahay inuu kuba hor doorto fii amri diinihi diintiisa amarkeeda fi lxaali waa waqtigaa la joogo ama dee jamiica alaxwaal had iyo goor loo baahan yahay uma maa kii yaxtaaju haddana muxuu raacin wixii uu u baahan yahay ilayhi isaga xaggii fi lmaali waa fi zamani alaati weeye waa marka dambe iyo zamanka soo socdo wuxuu u baahanayo sa noocaa markaan waa mithaal uuna aan leenahay zakadiiyo xajkii ninkii aanay kuba waajibineen qaadir ku ahayn oo kale macrifadeedii de waa filma-aal buu haddii markaas marka la eego baahidiisu waa markay laazimaysay farad ku noqonaysay ee macrifadu waaba dee taa iska wada fiicanba haddaba macnuhu waxa weeyaanun culumtu si ay u kala ahamsanayd ha u kala horraysiiyo si ay u kala mudnayd ay u kala fiicnaydna bal jaanibkaasna isaga ha noqoto tacalumkiisa iyo barashadiisa ta uu isagu kuba horeynayo fa yuqadimu hadalkii weli jan unbuu kuba jira fa yuqadimu cilma atawxiidi waalmacrifa qisada shaarixa uu awbaa ku sugnayd fa'dan bedelkeeda waxaan u sheegayay inay kuba cadfan tahay an yakhtaaradii oo markaa la nasbinayo oo iyada haddaan tiisa raacno ee waxay ahaan laydba ynbagii liaalibi cilmi an yakhtaara inuu doorto min kuli cilmin axsanahu wayuqadima uu horreysiiyo cilma tawxiidi yakhtaara haddaan ku cadfano tani laakiin fa'da sababiyun baan kaba dhiganaynaa doorashadii cilmika saba ka u fiican iyo ka uu baahan yahay markaas uu isagu dooranayuu horreysiinayay bay markaa arrintani tahay tii bay kala ratimaysaa markaa fa yuqadimu markaa deeta wuxuu horreysiin cilma tawxiidi waa culumtii kaleo dhan isagana bal waxa weeye dee tawxiidka waa wixii laguma badbaadaye weeye isaga ka wada horeeya mudnaanta ka wada leh bal cilma atawxiidi waalmacrifati iyo garashadii ilaah iyo dee umuurihii kale ay ahayd in la garto oo waxa weeyaan la rumeeyo bal taa cilmigeeda ayuu ka horreysiin waxyaalihii kale wayacrifu allaha waanu ilaahayna uu garano bidaliili daliil macnaa istidlaal sadee aayaadkiisan kowniga oo kale oo dee mid kastaaba ay aayad u tahay ilaahay wujuudkii iyo waaxidnimadii iyo keligii inuu yahay ka cibaado muta iyo umuuraha dee waxa weeyaan isaga waxa weeyaan istidlaalkii loo daliishanayay ilaahay subxaana wa tacaala wujuudkii waxdaaniyadii uluuhiyadii iyo keligii ka cibaado mutay inuu yahay iyo rubuubiyadii iyo umuuraha caynkaasa ugu garto macnuu aanu noqonun dee waxa weeyaan isagoo dadkii ama bii'adiisii iyo dadkii aslaaftiisii wuxuu kaba qaatay uunoo de iyagiin uu kuba raacayuu kaga dayanaya iimaankiisu aanu intaa ku koobnaane waxa weeye dee asarkiiba mu'asirkiisiibaa loo daliishaday waa istidlaal uu ilaahay kuba garto wayacrif allaha taca bidaliil faina iimaana almuqalidi wain kaana saxiixan cindana lakin yakunu aasiman bitarki listidlaali wuxuu yihi waxaan uu deeta loo horreysiinaya weliba ay noqoto iimaankiisu inuu ku salaystaadna istidlaal macrifo iyo garasho iyo aqoon ee iimaan taqliidun markaa uu yahay dee masdarkiisu aanu noqon ayaa wuxuu yihi faina iimaana almuqalidi ruuxa muqalidka ah ee iimaankiisu aanu istidlaal iyo daliishii aanu ku dhisnayn arrintiisu ay tahay taqliidun wain kaana saxiixan dee iimaankaa jaazimkii kole duu aanu shaki ahay inuu jaazim yahay oo in badan oo dadka muslimiinta ka midaba dadka caamadaba axwaashoodu ay taa tahay in iimaankaasi mid saxiixaba noqdo dee cindana agteena ama agtanada oo kale dee muctasila iyabaa khilaafkood jiray walaa halkan dee haddii aan markaa iimaanka muqalidkuma ansaxayo haddaba in saxiixaba ahaadee lakin yakunu aasiman bitarki listidlaali lakin yakunu wuxuu noqonayaa aasiman ruuxa mid dambaabay bal kolle waa masalo malaa dee kalaam iyo jaanib kale inagaba tacalluqsan dawaa'ifta qaarkoodna dee waxa weeyaan san oo kale muctasilo bal ashaacirana waa loo nisbeeyaa inay dee tan ay iimaan almuqalid ay iyo riixayeen oy leeyihin ma ansaxayo oo kale balse horta muctasilo iyo qowlkood dee sheikhulislaam ibnu taymiya shaacirana waa raaciya waa u nisbeeya bal matalan xataa taas ha laba yidhaa habuu leeya oo qolakaasi haba jirtee laakiin iimaanulmuqalidka jaazimkeedee dawaa'if ama dadka caamada intoodii badan xaaladoodu ay tahay waa iimaan saxiixe laakiin dee ilaahay ruuxii caqli buu siiya garasho iyo jaanib istidlaalka uu dhib yaraynayo istidlaalka uu kaba tegay isagoo iimaanka saxiix yahay ayuu aasim ku noqonaya hadduu nadarkii iyo macrifadii bal kolley taasna waa iyagana bacdigood qowlkood marka dee kol haddii xaaladu taa tahay oo arrintaasi ay meesha khalal kaba imanayo inuu ilaahay kuba garto waxa weeye can dariiqi daliil can dariiqi alistidlaal taa macrifadiisa ama iimaankiisa uu yahay bal taas waa horraysiinayaan wayakhtaar wuxuu dooranayaa buu yihi alcatiiqa waa cilmiga kiisii horreeyey buu dooran duuna lmuxdathaati waxyaalihii muxdathaadka ahaa ee marka dambe yimi ee lasoo darisiisay ama sadra lislaam culumtii aan jirin ee mar damba soo baxday taa adduunkeed oo iyuu dooranaya oo alcatiiq macnihiisu waa alqadiim oo dee waa kan fi lbayt alcatiiq albeyt alcatiiqba waa dee beytkaa horreeyey tan laguma fasiro shaygan haddii catiiq wuxuu muqaabil u yahay aljadiid oo kale alqadiim buu la mid yahay waa wixii horreeyey cilmiga catiiqiina waxay yidhahan bal dee rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh cilmigaa isaga laynoo dee cilmigii waa qur-aankii iyo xadiidkii oo kale asxaabtiisi iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciintii iyo cilmigoodii dee taas isaguna asaas waxa u ahaan rasuulka ilaahi wixii laynoogaba soo naqliyey qur-aankii iyo rasuulka ilaahi sunnihiiba u asaasee kaas bay cilmiga catiiqa ama qadiimka uula jeedaa amaa muxdathaadka halkan waxay kuba fasireen alculuum alatii uxdithat bacdahum waa qurunta mufadala dabadood culum soo korodhay mandiqoo dee meel kale laga soo tarjamay oo kale oo dee yuunaan iyo waxyaalaha cilmigeed iyo mandiqoodii laga soo tarjamay kasoo qaado khilaafka iyo jadalka mar dambe isna qurun soo baxay cilm alkhilaaf cilmi ay yidhaahaan ama jadal oo kollay dhib badanna ay kaba timid ee niyaadkii dadkii iyagu markaa munaadaraadkaasi ay kaba dhexeeyeen masaa-ishan culimmadu iskuba khilaafsan yihin iyo bal taa doodeed iyo mid kasta madhabkiisa inuu ka dhigo ka saxiixa madhabkii kalena buriyo inta badanna munaadaraadka jadalka iyo waxyaalahaas iyo cilm alkhilaaf iyo ee ay badnayd in labadan xataa dee umuurahan ka wada hadlaya ama kutubtii jaanibka ay u dejiyeenuun inay tacasub iyo waxyaalaha asalkii ahayd iyo ruux kasta ka kale si uu afgoyn lahaa ifxaam ugu samayn lahaa uga qaalib noqon lahaa uun ee xaq bal in la doono oo arrintu ay noqoto kolba xaq iyadoo la raadinayo meeshii ay xujadu ay xoogaysay in la raaco arrintu taas may ahayn inta badan umay badnayn ee kollay jadalkiina wuxuu iska noqday fanni gaara oo le bal matalan waxa weeyaan duruqdiisiiyo asaaliibtiisii le iyo markaa bal marka la eego umuurihiisii le kutubtiisina ay leedahay qaybo kaba mida ayna soo gaadheen oo kale oo cilmiga khilaafka in badan markii hore ha kuba bilaabmaado shaaficiyo xanafiye dhexdood haddana dee madahbi kalena waa jireen oo dhammaanna way wada leeyihiin kutubta noocaas khilaafka iyo jadalka iyo waxyaalahaas jawaanib kaba midana khaasatan jaanibka qiyaaska oo kale iyana dee usuulkii waxbuu kala wadaagsanayay ee inta badan waa munaadaraad ka dhacaysay majaalis alumaraa iyo meelihii kale iyo taas baa waxyaalahana ee soo saaray waana kuwa kuu leeyahay waa waxyaalo in si bal waxyaalaha ka dhalanaya uu tilmaami doonee rasuulkii ilaahay iyo saxaabadiisi iyo taabiciintii atbaacu taabiciintiina wax ka dambeeye weeye waxa yaanu dooranay hadda horta cilmigii catiiq ahaa cilmigii qadiimka ah oo waxyaalaha muxdathaadkaa muxdathaadka imika wuxuu wadaynay cilmi baan ku jirnay cilmi doorashadii baan ku jirnay imika uma wado wixii dee imika dee bidco iyo sunno iyo matalan isqaabilaya jaanibkaas waa culumtaa dambaysa ee mar daba timiyeen asaaskeed iyo markaa aan kuba lahaynba culumtii waktigaa hore jirtay aan asaas kuba lahayn adag taas waxa iska daaya buu leeyahayo cinaayadiisu ha noqoto wuxuu dooranayaa haba noqotee uu dooranayaa cilmigaa qadiimka duuna almuxdathaat qaalu waxay yidhaaheen qaaluu ciddan uu sheegayaana waa culimadii ayaa waxay yidhaaheen oo ayculamaau calaykum bilcatiiqi wa iyaakum walmuxdathaati macnaa waxaa korkiina laasimtaan u ihtimaamtaan cilmigaa horeeye catiiqa ah waxyaalaha muxdathaadka ah ee ah culumta baryaha dambe dambe timi mandiqii iyo xikmadii iyo khilaafkii iyo jadalkii iyo waxyaalaha caynkaasa kuwa iska daayoo fara ka qaada ka dheeraada waxyaala aan markaa mafaasid iyo umuuraa kaba ratimaya kii qadiimkaha iyo cilmigaa dee ah almawruth can nabiyi sala allahu calayh wasalam iyo almustanbad mima warisa canhu wey lagala soo baxay cilmiga caynkaas iyo dee wixii wasaa'il ee kuugu kaalmaynayay taa dadaal doorashadaad iyo dadaalkaagu ha noqoto marka wuxu uhi waiyaaka iyaga culimada wuxuu ka soo naqliyey calaykum bilcatiiqi waiyaakum waalmuxdathaati wa iyaaka iyo waxa inta ka dambaysana isaga kalaamkiisa ay tahay waa musanifkan haddaba cidda uu la hadlayaana waa ruuxii daalib cilmiga ahaa maaha ruux gaara lama hadlayo ruux kastoo cilmi dalbayuu la hadlayaa waiyaaka waxaad ka digtoonaataa ka dheeraataa oo naftaadii kaba dheeraysa an tashtaqila inaad ku shuqloonto bihada aljadali jadalkan aladii jadalkaasoo dahara bacda inqiraadi alakaabiri min alculamaa culimmadii waaweyneed intay dhammaadeen dabadood waa quruntii mufadalad ahayd dabadeed buu muuqday waa taan leenahay dee fanina waamu noqday kutubtiisiina imaka dee qayba ay madbacaysay inayna soo gaadheen bal dee marka la eego kutubtan roonroon ee usuulka oo kale qiyaaska mucaaradaadkan badan iyo halkan qawaadixdoo badan iyo waxyaalo badan oo wuxuu jaanibkaasna la wadaagsado oo wixii dee ruuxan kale hadalkiisa iyo qiyaasku la yimi iyo isdilaalkiisa loogu burinayo oo kale bal haddaba jadalkaas muranka iyo doodaba ah aan arrinta waxa loo doodaya ahayn bal xaqi ha muuqdo oo shaygii daliilku uu xoogeynayay marka gaadhaan ama isaga ruuxan xujadiisii ha ku jiro ama kii kale la doodayay isagu ka sheegaya haba noqotee in la raaco aanay ujeeddadu noqon ee arrintu ay tahay nin kastaa inuu quwadiisa iyo aqoontiisa muujiyo ruuxii kalena ka qaalib noqdo ama madhabtiisii bixaqin ow bikayri xaqin uu noqdo kaa u tacasubayo xoogeynayo uu doonayo xataa xujadii saxiixayd ee kii kale la yimi ee wuxuu ku dadaalayaa bal inuu isagii ka jawaabo ama uu radiyo arrintu markay jadalku noocaa yahay ee waxa weeyaan bal wax aan toosnayn buu noqonayaa ama aan bannaanayn buu noqonayaa jadalka bannaan iyo munaadarada bannaani markay arrintu ay tahay xaq la doonayo weeyo kolba halkii xaqi kaba muuqdo la raacayo taasi waa wax toosan oo munaadaradii fiicnayd ee laakiin markuu noocu taa u isbedelo dhib buu leeyahay taa wuxuu leeyahay ka digtoonow inaad ku shuqloonto jadalka alladii dahara muuqday bacda inqiraadi alakaabiri min alculamaa ee dadkii waaweynaa ee akaabirta ee culimada ka mid ah intay dhammaadeen dabadeed soo baxay fa innahu jadalkaasi yubcidu wuxuu dheeraynayaa addaaliba ruuxee daalibka ee cilmi dalbayay can ilfiqhi fiqigii caadigaa barashadiisii iyo fahamkiisiibuu ka dheeraynoo e waa taa inta badan majaalis ama umara ama dee aqniya ama meelo kale ay kaba dhacayeen iyadoo arrintu ay hayd uun nin kastaa bal inuu isagu noqdo ka qaalibka qaradka la leeyahay wayudicu wuu dayacayaa alcumra cumrigiina waa dayacayaa wayuurisu wuxuu dhexal siinayaa oo uu ka dhalanaysa alwaxshata waalcadaawa dadkan mutanaadiraynka ah inay meeshii xaqdoon inta badan may muuqane cadaawo la coloobo iyo waxsho iyo cidlanimo iyo ama kala fogaan la kala fogaaduu taasi dhexal siinaya wa huwa min ashraadi asaaca cilmigu markaa uu jadalkaas noqdana ashraadii saacadda iyo calaamaadkeedii buu kaba mid yahay iyo wairtifaac alcilmi min ashraadi irtifaac alcilmi waalfiqi cilmigii iyo fiqigii saxiixa inuu meeshii ka baxay oo la kor yeelay ayuu kaba mid yahayba arrinta caynkaas xadiis baa maa dalla qowmun bacda hudan kanuu calayhi ilaa uutuljadala tirmidiya baa wariyey qowm ma luumaan hanuun ay markii hore korkiisa ku sugnaayeen dabadeed ilaa oo la helo taa utul jadala muran iyo dood iyo ishaysasho ayuunbaaba la dhexalsiiyaa la siiyaa tanuu sheegaya ashraada saacad iyo dee taa irtifaaculcilmina walay saxiixayn iyo maxaa kaba mida ina min ashraadi saacati an yurfaca alcilmu wayahbuta aljahlu idee alfaadana waa leeyahay saacadda calaamaadkeeda waxaa kama mid a waa cilmigii dee sharciga ahaa ee mawruuskaa in la kor yeelo jahli uu sugnaado in allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantazichu min alcibaadna waa kii isna xadiidkii saxiixayn ba waa umuuraha uu ishaarayo kada warada fi lxadiid bal xadiidka saa kusoo areysaya xadiidka ina min ashraadi saacati an yurfaca alcilm waa cilmiga mawruuskaa ee cilmigii nubuwada ah oo la kor yeelo oo dee jahli uu sugnaado faafo taas baaba ashraadii saacadda iyo calaamaadkeedii ka mid ah sharaadna jamcu sharadin weeye shiinta iyo ra-du way fadxisan tahay sharadna alcalaama la yidhaah ee shardi iyada waata shuruud baa lagu jamciyaa sharad imaka marka ay tahayna ashraad baa lagu jamciya ashraadna waa calaamaadka aclaamnaamaa shardigu dee tacriif kaluu leeyahay waxa weeyaan sharad ashraad baa jamaciisu yahay oo markaa mufradkuna waa ra-du way fadxisantay kaa kale ayay ra-du sukuunsan tahay waana calaamadii haddaba calaamaadkii saacadda inay dhowd ahay tilmaamayay ayaabay rafculcilm uu kaga mid yahay dee axaadiistii saxiixa inoogu sugnayd bay taasi kuba timi markaa intaa fiqradaa wuxuu kaga hadlay cilmiga doorashadiisii oo kollay khulaasadu ay tahay horta cilmi dee cilmigii sharciga ahaa ayaan kaba hadlaynaa iyo wasaaishiisii waxyaalo isaga de markaa dee makaa culumtii islaamka kaba ku sugan oo kutubtiisii kuba sugan oo laakiin kaba dambeeyeysa kaa jadalka uu leeyahy khilaaf waa jira xikmad iyo mantiq iyo waxyaalahay ku magacaabayeen iyo kuwa manquul oo meel kale inaga soo galayna waabay jiraan iyo dee falsafada iyo noocyada marka wuxuu leeyahay kuwaa iska jir oo cilmiga catiiqa ahee almawruuhu can nabiyi sala allahu caleyh wasalam iyo wixii isaga laga soo dhaxlay kaa lagala soo baxay sida fiqigii oo kale oo dee cilmunti kii ugu mudnaa ah ama kuwii ugu ahamsanaa kaba mida iyo wasaa-ishoodii fahamkooda kuu kaalmaynaysay doorashadaada iyo cinaayadaadu taasa noqoto umuuraha caynkan ah taas culumtii markay taa noqotona si ay u kala mudan yihiin u kala ahamsan yihiin loogu kala baahi badan yahay taasna doorashadaada iyo horraysiintu sidaa loo kala horraysiinaya ha noqota intaa qaybtaa hore intaasuu kaga hadlay wuxuu ihi wa ama ikhtiyaaru lustaadi sheekha istaadna waa ta aan idhi kitaabka markuu sheekhyadan tilmaamayo sheekhadiisii iyo qolooyin wax ka soo naqlinaya waabuu badsadaayo waxaa la arkaa malaa dee imaam iyo sheekh iyo dabadeed kelimada ugu noqnoqosho badan waxyaalaha uu markaa isticmaalayo inay tahay waana ruuxan dee mahaaro ama mahro dee xirfo fiican oo sare uleba xagga waxbaritaanka iyo tacliimta taas baabay tahay haddaba waa sheekhii aada wax ka baranaysa weeye doorashadiisa fayanbagii waxa habboon an yakhtaara inuu doorto alaclama ka cilmiga badan oo kii agtiisa cilmi ziyaadii uu ku sugnaa waa cilmi ziyaadaha uu kuba sugnaa ee wuxuu ka faa'iidaysanayaa ka badan kii uu ka cilmiga badnaa wixii uu ka helaye kaa inuu doorto walawraca waa iyaduna xaggii camalkii cilmiga ayay tahay cilmina saahin soo maray waxtarkiisu waa camalfal lagu camalfalo waa kaa xalaal miiradka badan ee cindahu waracun zaa'id xalaal miirad ziyaadiya agtiisa ku sugan tahay inuu doorto kii kaleen taa ku sifoobin dee uu kan ka horraysiiyo walasanna iyaduna dee kollay da'nibadani cilmigu waa taraakumi waa wax muddo dheerna markaas ah intaa waa waxaa aqoon tajribe iyo ku imanaya naqliga iyo ciddii badnayd ee lala kulmayo taasoo kale ruuxan jawaanib kastaba kol haddii dee cilmi ay wadaagsadeen kii ka da-da yaraa xaggii tajribo xaggii liqihii waxyaalaha aduu umuuro ayuu kaga mudan yahay iyo kii dee da-dii siyaadiya agtiisa ku sugnayd ee da-weyna inuu taa doorto kuwii iyaga muqaabilkooda waa kii laga cilmiga badnaa ama laga waraca badnaa ama da-diisu ay yarayd uu ka doortuu kaba horreysiiyo taas baa mudan buu idhi kama khtaar waayo waa wax wanaagyada iyo dee nafciga badan ee jawaanibtan uu ruuxu ka helayo ka faa'iidaysanayo kama khtaara si uu u doortay abu xaniifata abu xaniifa xamaada bna sulaymaana raximahu llahu bal qalinka qaatoo waxaa yar kordhisaanuun xamaad ibnu abi sulaymaana weeye ina sulaymaan maaha waa kunyo magaca dambe abidii baa dhacday kolleyna waa dee kutubtu lagama waayo khada way kala khada yar tahay une tasriifku waa badan yahi ninkii inoogu dambeeye shalay yunus ibnu khaalid samti aan lahayn waa yuusuf oo sanba xataa makhduudkii dhacday xarka qaamuuska oo kale qaamuusulmuxiid oo waa kitaab luqa ahay laakiin luqadan uu dhiganayu soo naqlinayo haddii dee ruux calama ama magacii uu soo galo ama se beled magacii ay noqoto ama wixii dee ku yimi beled magacii iyo magac wax tilmaama uu sheegaa oo markuu asamt oo uu dee macaanideeda ay u timi hay-atu ahli lkhayr waa si isaga kuba fasira waa dadka ahlukhayrka hay-adiis waana axaadiisaya marka sabti u yimaada iyo riwaayaadkiyo aasaarta waxa lagu fasira halkana ninka loo nisbeeyey oo shakliga fiican aan sheegaynay maaha dee qurux dan caadiga ah maahae waa hay-adii ahlilkhayr oo ninkana idhaahdee nin gablu ahaayo oo marka la eego haybadii culima ay kaba muuqato sadee xadiiskii barhkood inay cumar u iman jireen waqtigiisii iyagoo eegaya hadigiisa iyo sabtigiisa si ay ugaba daydaan waa taa adigu marka halkaa marayay ayaa wuxuu soo dhigtay yunus ibnu khalid isamtiyu muxadiun cibaaro saasaa qaamus dhacday macnaa waxaan leeyahay kitaabkaas luqada ahaa kitaab aadna loo dabdiyo la rogrogay ahaa ayaa waxa dhacay inuu yunus isagana ay dhacday sida keenan kuba sugan laakiin shaarixiisa taajulcaruus oo kale ayaa iyagoo xaafid xajar tafsiiru murtabihiisa iyo ka saxay ayay kuba sugantahay may arrinku inuu yuusuf yahay oo markaa khada waa iska badan yahay asmaaduna kolley waa waxaan qiyaas gelin waa wax naqli un u baahan iyo macrifo ruuxa ah oo waayo waxyaalihii bal imanka kelimadii haddii naxwo ama sarfi ama taasi ay kuu saxayso qiyaas gelayo dhib ma laho ruuxii dee aqoonun ilmaamun cilmigaa ulaha u garanaya laakiin marka khalalku ama khada'u ama tasxiifku uu ku magac galo magaca wax ka horeeyo kuu tilmaamo ama wax ka dambeeyo kuu tilmaamo sida umuurihii carabiyadu ay kuu tilmaamaysay ma jirto macnaa qiyaas maa gelin waxaa lagu sixi karaa waa macrifo iyo naqli oo markaa ruuxii khada i meeshuu jiray siduu ku haleelaa dee waa garashunbaa lagu haleelaa oo lagu gartaaye cilmi ka saacidaya oo ku caawinaya oo kuu saxaya sidaa kuwaa luqadu kuu saxayso ama naxwi ama sarfi maaha markaa bal waxaan leenahay sheekhu waa sheekh macruufeen magaciisu waa xamaad ibnu abi sulaymaan abi sulaymaan abi un baa meeshaa kordhinaysaan xamaadna waa nin taabiciintii raggii ugu yaryarayd kaba mid ah sheekhyadii abu xaniife ama abaa xaniifena waa dadkii ugu badnaayo dee sanado badan buu laasimay isaga oo hadalkiisuba ay noo soo socdaan abu sulaymaankan kunyadii dee aabihii imaka waa ku yee magaciisa muslim baa la yidhaa kolley wuxuu u yimaadaaba kutubtee kolkol bay al ashcariyi raaciyaan ashcariyidna reerka kamuu dhalane waa dee isaga kolley waxaa la arkaa inaanu carabba ahayne waa welihiisa ayay lahaayeen welihii casharkan ka horreeyeyba aan wuxuu yahay soo sheegayne walaha cidq ama dee cusradiisa uba haba noqotee ayay lahaayeen bal waxaan leenahay waa nin adigu taabiciintii raggii ugu yaryarayd kaba mid ah imaam ahaa faqiih xadiidka kolley sida uu fiqiga ku yahay kumuu ahaynoo kolkol waxay dhici kartaa awhaami inay kaba dhacdo ee markaa raggii iyagu itqaanka badan xadiidka iyo kulahaay hiqanimo iyo sabti ama itqaan ku sifaynayeen martabadaa muu ahayn laakiin jaanibka fiqhi ayuu marka la eego fahamkiiyo dee xaggaa mujtahid ahaa baan leenahay mujtahid buu ahaa markaas daba wuxuu leeyahay axmed kolle wuxuu dhintay boqol iyo labaatankii hijirada ama boqol iyo sagaal iyo tobankii adigu labadaba waa boqol iyo labaatankii waa suurtagalna sanada hore inuu dhintay marka wuxuu leeyahay abaa xaniifa wuxuu doortay xamaad ibnu abi sulaymaan raximahullah bacda ta'amuli watafakur intii uu fiirsan bacda dee muxuu doortay inuu ustaadkiisa noqdo sheekhiisa noqdo uu laazimay intuu u fiirsaday fikiray dabadeed wa qaala waxaanu yidhi abu xaniifu hadalka kasoo naqlinaya wajadhu waa xamaad baanay damiirkan mafcuulu bihi ama damiirku ku dhacaya wajadtu ay wajadtu xamaadan xamaad waxaan helay shaykhan inuu yahay nin sheekoo waquura degan weeye rasaanadii weeyaan iyo deganaantii oo xaliiman dulqaad badanoo sabuuran sabir badan oo u adkaysi badan xataa dee dadka waxbaritaankoodii iyo fahamsiintoodii iyo jaanibkaas taas baan helay waa nin dee rasiina akhlaaqdii fiicfiicnayd bay kaga mid tahay xilmi leh sabir leh ama sabir badanba taas baan helay buuri wa qaala waxaanu yidhi sababtu cinda xamaad ibni halkana saxa uun waayo waa ti uun cinda xamaad ibni abi sulaymaana fanamaytu sababtu waan sugnaaday ujeedadu ma boodboodin oo daintan bil iyo laba iyo ama sanad iyo la joogay iskagamaan cararin anoo sheekh kale uba tegaya agtiisi baan ku sugnaaday weeye waan laazimay weeye sanado badan buu laasimay agtiisaan ku sugnaaday sababtoo cinda xamaad ibni abi sn fanamaytu markaasaan waxa weeyaan aan biqlay buu leeyahay dee namaa yanmu sadee marka haddii la yidhaha nama shajaratu namati shajaratu geedki waa ma zarci iyo waxyaalahaasi uu biqlay uu baxay ilaa uu weynaaday marka namayntu kolley riwaayaadka iyo nusqooyinka qaarkood ama naqliga qaarkood iyo nuqusha qaarkood waxa dhacayba halkan fanabatu waana isla macnuuno nama nabatu iyo ama zarcu oo kale yanmu iyo nabata yambutu waa isla mid oo wixii uu baxay weeye weynaaday oo wuxuu leeyahy agtiisii markan ku sugnaaday ayaan ziyaaday ilaan dee imaamkaa mujtahidkaa noqday cilmi aan maqaam aada iyo aada u sarraysa kaba gaadhay ayaan halkaasoo wuxuu ka dhigayaa sidaa qarsi la beeray oo kale oo dee si u korayey u koriyey u koriyey markii dambe weynaaday oo nafcigiisii la gaadhay marka namaytu taas namayanmu numuwan ama nabadtu hadday meelo qaarkood iyo nusqooyinka xataa kitaabka qaarkood ay dhacday nabata yambutu wey labaduba markaa tad waa tadii faacilka sabato oo kollayna labadaba waxaa loo sheedayaa un dee sabatana markii hore ficilka maadibay tay u dambaysay tadii damiirka kusoo biirtay ee taulfaacil imaka namaytu waa sex haddii nabadtu laydhahna nabata iyadana ta baa u dambayso tadii faacilka haddana markaa labadoodii baa la isku idqaamay fanamaytu qaala wuxuu yihi bal qaaladan raximah llahu kolley waxay shaarixu ka dhigeen de waana hadalkii socday waa siyaaqu siduu keenaya abu xaniife kalaamkii inuu yahay waana kolley nasiixo kale ah samictu waxaan maqlay xakiiman nin xakiimaan maqlay oo min xukamaa'i samarqand magaalada dee shahirkayd ee culimo badani ay kaba timiye bilaada maa waraaa nahr xukamadeedii dadkii xukamadoodii kaba mida waa bilaada waraa nahri ay odhanayeen bal mar kalean maxay tahay maa waraa nahri oo kutubta kusoo noqnoqota kolley dee waa nisbooyinka inoo imanaya jaanibka isagaba badnaanaye mar kalean insha allahu tacaala sheegi doonaa bal waa nin caaqila xikmad leh oo magaalada xukamadoodii kamidaan naqlay buu leeyahy waa abu xaniifa inooga soo noqonaya taa muxuu yidhi yaquulu xaalu ku qowlayo ina waaxidan waa shaksi ama mid min dalabat alcilmi cilmiga dalabadiisa ka midi shaawaranii fii dalabi alcilmi wuxuu igala tashaday cilmiga bal dalabkiisii ikhtiyaarkii baan weli ku jirnaa dalab cilmiga dalabkiisii ikhtiyaarkii kutubtii ama fadligii waan soo aragnay waana kii mashaayikhta imika halkani ayuu igala tashaday wa kaana wuxuu ahaa caaziman mid u qastayoo doonaya cala adahabi ilaa bukhaara inuu magaaladii bukhaaro la odhanayay inuu tago ayuu isagoo qaradkiisi iyo ujeedadiisu ahayd muxuu u tegayaa lidalab alcilm cilmiga dalabkiisii bal imaka eeg qaala samictu xakiiman kama samarqanda yaquulu ninkaa xakiimkaabaa wuxuu yihi nin daalibaa ii yimi wuxuu ku socday oo uu goostay inuu tago bukhaara wuxuu u tegayeyna dalab alcilmi waxaana u ila tashaday muxuu ku yidhi hadalkii dee uu isagu ku yidhi weli waa dambeeyaa jumlo dheer oo ama dee hadal dheer oo ictiraad ah oo uu leeyahay musanifkani baa soo dhex galay bal halkaa aan ku ekayno wixii uu ku yidhi ee uu kula teliyey way inoo dambaysaaye hadal buu soo dhex geliyey musanifkan kitaab kalea soo dhex gelinaya marka muxuu yidhi wahaakada saas oo kale waa kanoo ninkan daalibkii waa u yimi isagoo sheekhan xikmad ale la tashanaya ayaa yambaqii waxa habboon an yushaawira ruuxii daalibu cilmiga ahaa dee iyo cid kastaaba inuu mushaawaro iyo la tashi la yimaado fii kulli amrin amar kastaba oo macnaa waxa weeyaan amar kastaoo umuurihiisa kaba midaba inuu aanu ra'yigiisa uun dee la gooni noqon oo taasu keliya aanu kuba soconay inuu la tashado ciddii bal dee tala u ehelkaay jaanibkan waayo fa ina allaha tacaala ilaahay amara rasuulahu rasuulkiisa wuxuu amray sala allahu calayhi wasalam bilmushaawarati mushaawaro uu la tashado fii kulli lumuuri umuuraha dhammaantood oo wuxuu sheegayaa dee ilaahay qowlkiisii suurata ali cimraan washaawirhum fi lamr ilaahay uu rasuulka ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi la tasho asxaabtaada weeye umuurta filamri imika san uu isagu u dhigtay waa fii kulli lumuur oo umuurta ama umuur xarba ha noqoto dagaal ha noqoto ama umuur kaleba haba noqotee umuurahoo dhan ba kala wada tasho dee bacd alculamaa baabantaa kolley malaayar khaas yeela oo markaa halkan odhanayn fii kulli lumuuri walxaal baa ilaahay amray taas lam yakun aanu ahayn axadun axad aftana minhu ruux ka fahmo badan ka maskax badan ka caqli iyo fiiro badan iyadoonu ahayn oo macnaa rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo ah aftana annaas waa mid iyo adka naas jaanib kalena waxyigu u imanayayoo dee isagii laba toosinayoo la hagayay ayaa ilaahay amray inuu haddana iyagii la tashado markaa taasi maxay keenaysaa bal ruuxii aan dee sifadiisa lahayn inay rasuulka ilaahay waaba kaba maarmayay laakiin maxay tahay inagiia laynoo jidaynayay dadkiibaa wax lagu tusayo rasuulka ilaahay oo aftana annaas oo adka naasna ahaa waxyiguna uuba imanayo waxyi uu hagayay markii la amray mushaaware inuu la yimaado dee arrintu waxay tahy waa liyastana man bacdah ciddii ka dambaysaya ummadiisa oo dhan hadday xukaam tahay iyo hadday maxkuumiin tahay iyo cid kastaba dalabo cilmiyo culamo ay tahay inay arrintooda taasi ay khaslo ay u noqoto dee waataa ilaahay wa amruhum shuuraa baynahumna muslimiinta yidhi sifaadkoodii fiicfiicnaa inay umuurahooda ka wada tashadaan marka wuxuu uhi wamaca dalika umira bilmushaawara iyadoy taasi jirto walam yakun axadun ayaa wamaca dalika iyadoy arrinkaasi jira buu leeyahy inuu ahaa aftana naasba ayaa umira la amray bilmushaawarati mushaawara la amray wa kaana waxaanu ahaa rasuulkii ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh yushaawiru mid la tashada asxaabahu asxaabtiisa fii jamiici lumuur umuuraha dhammaanteed ee waqaa'ic cadiida ayaan ognahay oo rasuulkii ilaahay la tashaday dadka maalintii beder ayaa wuxuu yeelayo bal inuu baariyo markaas kalaba tashaday markii la ogaaday khaasatan ceerkii inuu baxay in ceerkii badbaaday oo kale waa tii dee saxaabadii qaarsee miqdaadii ay lahaayeen dee waxa weeyaan macaagaano haddaad badda gasho waan kula gelaynaayo soco oo kale markii xataa beder lasoo gaadhay baa halkii la degayay baa oo tala ay timi oo rasuulka ilaahay xubaab ibnu mundir taladiisii u qaatay uxud oo kale ma baxaya mise ma baxayo khandaq oo kale khaasatan bal si dadkan uu kala jebiyey isagoo yar bandhigay simaarta madiine qaybo ka mida nimankii reer kadafaan iyo in la siiyo si ay meesha uga guuraan laakiin labadii sacad ay taa diideen dee tala un bay hayde waxyi may ahayna rasuulka ilaahay xudaybiye oo kale taladii fiicnayd ee ay talisay markaa umusalamana waa qaatay oo kale bal rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waqaayic kala duwan ayuu saxaabadiisa la tashanayay oo asraa badr wixii lagaba yeelayo iyada nafteeda dee shawrkiisa ay ama mushaawaladiisu way ahayd xataa xawaaij ilbeyti kollay waan iska kafsirsanayna xataa adu halkani waa jaaradii weeye oo wuxuu fii jamiici lumuur buu kala tashanayey kasraan iskaga dabiilsanayna xataa xawaaij ilbeyt aqalka xaajooyinkiisa haba noqoto oo waxyaalaha beriga khuseeyuu kalaba tashanayay bal umuuraha kolley waxaa la arkaa inayna naskaasa u helin allahuma markii xaadisadii efkiga oo kale arrinta caaisho kollay usaama iyo cali bnu abi aalib labadaba uu kala tashaday bal waxa uu yeelayo jaanibkaas oo kale laakiin dee xawaa'ijta yaryar ee beydka la tashigii bal waata halkan inoogaba sugane laakiin imaka ma hayo dee waxa dee aan leeyahay sidaasa inoo soo aroortoon ogahay ma jirteen qaala caliyun karama allahu wajhahu kolle waa dee cibaaro iska raacda oo iskaba faaftay radia allahu canhu baa ka maqaan badan oo ka weynbeen in ma halaka in imru'un can mashhuuratin ma halaka ma halaagsama imru'un can mashhuuratin wadatashi xaggeed oo ruuxu haddii uu shawr la yimaado ilaahay sida toosan ee rashidku ku sugan yuu waafajiya caqligiisibuu caqligii dadka ku biirinayaa marka arrintan kamuu eegin oo waxaan kumuu camal falin garashadiisiiune garashadii dadka kale u geystay markaa ruux mashhuuro xaggeed ma halaagsamo cali buu u tiiriyey bal dee axaadiis kollay sanadkoodana dacfigu kuma sugan yahay ma haaba man istakaara walaa nadima man istashaar iyo ma in saciida markaa waxa weeyaan oo in waaba taasama shaqiya axadun bimashhuuratin iyo waa alfaada axaadiis kuba soo aroortay iyadoo marfuuca sanadkooda maqaal ha kuba sugnaado bal taas oo kale halka naftiisa waxaa soo arooray walow dee ibnu abi shaybiya ay wariyeen laakiin sanadkaa mursal oo saciid ibnu musayib unbaa rasuulka ilaahay u kor yeelo waa taabici isagu walan yahlika rajulun bacda mashhuuratin ruux ma halaagsamo shawr dabadeed kollay dee culimaduna kalaamka maraa way bisreeyo xataa waqtigeedna aragnaa barkood mu'alaf gaar oo dee shawrada iyo waxeedu ay kaba hadlayaan inay dejiyaan raggaa horena dee kollay kalaamkooda waa ku badnaa shawradu ma mulsima mise maahana waa tabriyahan dambe la baxsehayeyba ee ruux ma halaagsamo mashhuuro dabadeed oo ujeeddadu haddii uu shawr la yimaado waxa weeyaan la tashado cid kollay sidaa toosan baa ilaahay ku hanuuniyaa ama hadduu ra'yigiisun la gooni noqdo waxaa dhici karta inaanu waayin hay sa xadiisba uu kuba yimi bal uu xasan ka yeelo suyuudi oo kale bal sanadkiisa maqaal waa ku sugnaanaya oo waaba dhici karta inaa la yidhaha martabadaa ma gaadhin oo kale ilaah iyo rasuulkiisu hani waxay ka yihin waata rasuulkiisa la amray mashhuuro hani way ka yihin taa waxaa loo jideeyey ciddii ka dambaysay inay ku dayato ay kuba hanuunto markaasaa lafdigu muxuu ahaa fainahu waxa weeye maa in lam yacdam man shaawara rashadan walam yacdam man taraka almashhuurata hayan oo ma waayo ruuxii isagu shawr laba yimi hanuun iyo inuu sida toosan ilaahay waafajiyo kii isagu taa ka tegayna kollay qayi iyo dhib ama waxyaalo aan toosan inuu kuba dhaco taas isna kama badbaado hadduu dee marka badbaadiya marar had iyo goor khada iyo khalal ayaa u imanaya qiila waxaa la yidhi waa arrin kaloo xikmad ah annaasu dadku rajulun waa nin iyo wa nisfu rajulin nin barhkii iyo walaa shay-a mid aan waxba ahayn waa nin dhan oo ninnimadiisu dhan tahay iyo mid nin barhkii ah iyo mid aan isagu waxbaba ahayn maxay kala yihin farajulu ninku waa ninka kaamilkee dhammi ee rujuuladiisu ay taamka tahay man lahu ra'yu saa'ibun waa ruux ra'yi fiican buu leeyahy eeg wayushaawiru haddana ra'yigiisa keliyahaa kuma kaaftoomaya dadkuu la tashanaya labadan wasfi waa ra'yi saa'ibi iyo mushaawaro waa nin dhankaasi wa nisfu rajuli ninka barhkiina man lahu ra'yun saa'ibun waa nin ra'yi saa'iba leh walaakin laa yushaawiru aan cid la tashanayn aw yushaawiru ama dadkuu la tashadaa sifadaa waa leeye walaakin laa ra'ya lahu isagu ra'yi fiican ma laha oo macnaa ujeedadu labadii arrimood ee ahayd ra'yi fiican iyo mushaawaro labadaasi markay iskalaan waa nin dhan laakiin haddii labadii midun la waayo waa nin barhki oo ama waxa weya ra'yi buu leeyo ra'yigiisi baaba cajabiyey cidba lama tashanayo qayb baa ka maqan ama se ra'yi fiican ma laha laakiin had iyo goor dadku la tashada jaanibkii ra'yiga saa'ibka ayaa kaba maqan oo kaase waa nisfu rajul walaakin waaye walaa shay ka aan waxba ahayna waa maxay man laa ra'ya lahu walaa yushaawir oo ruuxaan ra'yi lahayn aan lana tashanayn hadalku kolley isagoo san ah qataadiya baa uu tiiriyaan dee maqaasid alxasana iyo kashfu alkhafa iyo iyagoo laakiin talkhiis almutashaabih kaba soo noqonaya imaamkii jadiidkaa qataada oo kaba dhigay raggu inay saddexdaa u qaybsamaan markaasaa umuurahan ayuu kuba yidhi oo waa ninka taabiciga iyobaa horta kutubta aan sheegayo looba tiiriyey qaala jacfar ini saadiqu jacfar baa yidhi asaadiq waa laqabkiisii raximahu llahu lisufyaani thawriyi wuxuu ku yidhi shaawir fii amrika maaha nin kastaada lama tashanayo ee arrinkaaga waxaad kala tashataa aladiina kuwa yakhshawna allaha tacaala ilaahay ka cabsanaya bal jacfaru saadiq kollay taraajiimta dee si aynu waanu ku joogsana waa culimadeennii waa mashaa'ikhdeennii sheekhiya inooyin kol haddaan hadaladoodii ku intifaacayne jacfaru saadiq waa jacfar ibni moxamed ibni cali ibni xusein ibni cali ibni abi aalib waa aalu beyti rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam aalu beytkana waqtigiisii raggii ugu mudaawaye waayo waa jacfar ibnu moxamed moxamedkaasi waa imaamkii shahirka moxamed albaaqir loo yaqaanay ibnu cali caligaa horena waa imaamkii isaguna dadkii waktigiisii ugu mudnaaba alubeytkana ninkii dee koobaad ba ahaa waktigiisii zaynulcaabidiin caligaas baa ah inuu xusein ibnu cali ibnu abi aalib oo awowgiisa labaad baa xusein ibnu cali ibnu abi aalib noqonaya waxaa loo yaqaana asaadiq baa loo yaqaan waa nin faqiiha oo imaama boqol iyo sideed iyo afartankii hijrada ayuu dhintay kollay cid saxaabada ka mid oo arkay ima kama garanayna walow qaar soo gaadhay laakiin aragtaasi umay sugnaanin ama sufyaan thawri waa imaamkii caabidka ahaa xujada ahaa faqiiha ahaa sufyaan ibnu saciid ee madhab gaaraba kol berya lahaa sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq athawri abu cabdillaah isaguna boqol iyo koob iyo lixankii hijrada ayuu dhimashadiisu ayd imaamkan haddaba jacfar asaadiqna waa loo yaqaano waa laqabkiisii jacfar saadiqe kole aimadan labiyo tobankay nimankan raafidadu tirsadaan ama isnay cashariyadna ka mid weeye isagu jacfar waxyaalo badan oonu odhan oo hadaloo dee kutubtooda kuba sugan oo loo tiiriyo bal mu-alafaad loo tiiriyo dee waxyaalo qaarkood dee aada u yar fogna way jiraane laakiin aan waxba jaanibka aanay waxba kaba jirin ayaa muxuu yidhi shaawir la tasho fii amrika arrinkaaga waxaad kala tashataa aladiina yakhshawna allaha tacaala kuwa ilaahay kaba cabsanaya kolley hadalka naftiisa shucab liimaan cumar ibn alkhadaab baaba laga soo naqliyaayo hadalkiisa muxuu ahaa ictazil maa yu'diik wacalayka bilkhaliili saadiq saalix waqalamaa tajidhu washaawir fii amrika aladiina yakhaafuuna allaha caza wajal hadal cumar ayaaba dee asaas u ah kana sarreeya oo ah wixii ku dhibayay ka dheerow waxaana dee waxa weeyaan aad rafiiq ka yeelataa alkhaliila saalixo way adagtay buu leeyahy si adag alkhaliila saalix uma hesho hadalka muxuu ah washaawir fii amrika aladiina yakhaafuuna allaha caza wajal ilaahay baa waafajinaya ninkan taqwada leh waraca leh ilaahay baa sii toosnayd dee talabaadna kishi lama imanayo kol baa ruuxan aad la tashanaysa aanu wixii uu fiicnaayo uu ogaa uu kaa qarinaya oo hadduu doono wax fiican aanu kula talinayn laakiin ninkii ilaahay ka cabsanaya xumaan iyo mafsado uu ogyahayna kaama qarinayo maslaxo uu ogyahayna dee isna kaama waxa weeyaan qarsanayo oo waa kuu ishaaraya wixii kalena uu kaaga digayaayoo taas iyadii baa wax toosan oo sawaaboon qishi lahayn rasuulka yidhi xadiid almustashaaru mu'taman inuu qishi la yimaado maaha wuxuu ogaaba inuu sheego wey bal waa ta keentay in xataa xantu ay halkaa banaanaato bal haddii ciddii lagala tashanayo ama taladii ay qayb kaba noqoto mustashaarku waa mu'taman haddaba kaa kuwa kuwaad loo tashanaysaa noqdo marka wuxuu yihi wadalabu lcilmi cilmiga dalabkiisuna min acla lumuuri wa asxaabiha umuurta kuwa ugu sarraysa ee ugu adag cilmigu wax sahlan maaha waa shay adag oo kuwa dee aadna u muhimo umuurta fakaanti mushaawaratu fii kol hadduu markaa taaan yahay wax liita ma aha waa wax aada u sarreeyo u ahamsane deeta maxay noqotay in marka sheekhaad wax ka aqrisanayso kitaabkaad bilaabanayso iyo fannigaad bilaaban meeshaad u xirxilaynayso umuuraha cilmiga kayfiyadaad wuxuu aqlisanayso wadatashi in loo baahdo almushaawaratu fiihi ahama mid ka ahamsanba waxyaalihii kale adduunyo waa awjaba ka waajibsan qaala alxakiimu eg hadalkaasoo dhan isagaa inoo soo dhexgeliyey waana fawaa'id kala duwan halkii muxuu yihi samictu xakiiman min xukamaa'i samarqanda yaquulu ina waaxidan min dalabati alcilmi shaawaranii fii dalabi alcilmi wa kana caaziman cala dahabi ilaa bukhaara lidalabi alcilmi markaa muxuu ku yidhi waa ti jawaabti jawaabtii ninkii daalibka ahaa ee isaga wax ka dalbayey ugu jawaabay waa tan ee iyadna sabirka iyo ikhtiyaarka iyo hobsashada keenaysay idaa dahabta ilaa bukhaara dee jawaabta waa yar dheeraanaysa ama hadalkiibaa yar dheeraanaya kolley waktigeena u gaadhay iska yar dheeraada casharka laakiin muhimku bal fahamku waa muhim weeye allah subxaana watacaala aclaa aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk allahuma sidna wala